fiiri iminkana taswiirta laba-iyo tobanaad o waxay ahayd mid aad u farxa badan ama wakhti aad u farxa badan markii yacquub uu la kulmay wiilkiisii yuusuf oo wakhtiguu moodayay in wiilkii yuusuf uu ka dhintay waxaaba uu ahaa nin sargaal oo masar ka ah oo waaba u noolaa hadda yacquub waa uu gaboobay oo waa uu garanayay inuu dhimanayo markaa yacquub yuusuf waxa uu sheegay in labadiisii wiil uu u keeno manaasaha iyo efraahim halkan waxaynu ku arkaynaa yacquub inuu barakadaynayo efraahim iyo manahesa intuu aanun dhiman ka hor ilaah waa u daacad kuwa isaga markaasi u shaqeeya oo u adeega maanta ilaah waa uu noo yeedhayaa aniga iyo adigaba si markaas aynu daacad ugu noqonno oo aynugu adeegno ilaah haa saaxiib jiyeedka ilaah sida loo raaca ma dhib yaro laakiin haddaynu daacad ilaah u noqonno ilaah ayaana tusaya ugu dambayntana waa aynu guulaysan haa ilaah daacadu noqo xataa marka dhibaatooyinka fara badan aad ku jirtid waayo ilaah ayaa kaa saari karaya